arrinka horta waxaan kasoo saaray war-saxaafadeed halkan ku taaganayna waxa weeye annagoo inqilaabkaa dhicisooday waa cambaareyneynaa isku day walba oo isku daya inuu afgembiyo amba inqilaabo dawlad shicibka ay kusoo doorteen doorasho xoro xalaala inqilaabkaasu haddii uu hirgeli lahaa oo guuleysan lahaana waxa suurtagal ahaan lahayd in dhibaato weyn ay kusoo biirto tiimikaba ka taagan beriga dhexe wan gartay dhinaca kale dawladda soomaaliya laftigeedu golaheeda wasiirada kulan yeeshay sidan si lamida way cambaareeyeen arrintan isku dayga inqilaab ee ka dhacay dalka turkiga sidoo kale go-aan bay soo saareen hay-ado ka hargeysana ka howlgalaa muqdishona ka howlgala in ay ka baxaan toddoba casho gudahood arrintaas sidee u aragtaa
wallahi anigu dee soomaaliya ka hadli maayo lakin somalilan somalilan dee heladaa joogaan sharci bay ku joogaan markay dee sharciga jebiyaanna waxaa lala tiigsadaa sharciga oo laga yeelaa marba sharcigu wuxuu odhanaayo iyadoo ku xigan marba dee falka ay galeen inaku cid aanu erin ilaahi hadda ma jirto ciddiisay ku xadgudubto dee sharcigayga noo yaala iyo constitutionkayga ama distoorka iyo tallaabada ku habboon baanu ka qaadana lakin cidna erimayno laakiin wadaad dalkan maraykanka degan oo erdogan ama madaxweynaha dalka turkiga uu ku eedeynayo inuu door ku lahaa inqilaab kaa fashilmay ayaa loo tirinaya hay-adahan dawladda soomaaliyana ujeedadaas ayay u xidha haddii codsi idinka yimaado dawladda turkiga idinku ma ereysan
wallahi dee waanu baaraynaa wixii dembiya lagu haysto haddii dadka halkan joogaaya iskuolka wax ka dhigaan ama maamula ay qayb ka ahaayeen inqilaabkii halkaa ka dhacay dee waxaanu ka qaadaynaa tallaabo sharci haddiise aanay jirin wax caddaynaya inay dembi ka galeen waddanka de uma arko runtii inay tahay cadaalad in maxaan idhahdaa ciqaab la mariyo cidaan dee aan galabsan
wan garta ilaa hadda ma jira xiriir laidinkala soo sameeyey arrinta
anigu wasiir ahaan maya maya nagama soo sameey wan gartay dhinaca kale wasiir haddaan uga faa'iidaysto arrintan oo kale dawladda turkiga oo kale door waxay ku lahayd wada hadallo haddaana khaldanayn kulankii hore waxba islamadin meel dhigin oo xilli kale ayay u ballanteen in lasii anbaqaado xilligiina dib bay uga dhacday rabadaan baa soo gashay haatan gogol labaad oo fidsan xilli ma u muddaysan
wallahi markii dee dhinacba laga eegay innaku horta mar walba diyaar baa noohay in madooyinkii la qabtay mid walbaa masideeda uga ajiibno oo nimaadno wadahadalka laakiin dhinaca kale ayaa runtii cudurdaaro keenay xaasatan waatan deemka loo la qaban qaadinayo doorashada bisha ox marka hadda waxaanu ku heshiinay in markay doorashadaasu dhamaato ka bacdi aan halkii kasii wadlo wada hadalno marka xilliga ay doorashada soomaaliya dhamaato kale idinka laftigiina doorasha idinsoo foolle marka ma xilliga doorashooyinka a ka wada baxdaan ayaa si aanba qaadi doontaan mise dawladda federaalka soomaaliya xilligay doorashada ka baxdo
me xilliga doorashada dawladda federaalka ay ka baxday doorashadeeda annaka dee waa march labada kun iyo toddoba iyo tobanka marka muddo badan baa hadhay runtii wan gartay dhinaca kale maaldood waxaa kasoo laabatay dalka etoobiya oo adiga iyo wafdi wasiirha ah waxaadna ka hadlayseen xiisad ammaan oo waayadanba idinka iyo etoobiya gaar ahaan dawlad deegaanka soomaalida idinka dhex taagneed arrintaa maxaa lagu afmeeray wallahi arrintaa si fiican baanu isugu afgaranay dawladda etoobiya waa dawlad aanu jaar nahay saaxiib nahay dana badan naga dhexeeyaan wada shaqayno labadooda danta ay ku jirto in mataqaanaa xasilooni ay ka jirto labada dhinacba waanu ka wada hadalay amuuro ku saabsan iskaashiga labada dhinac ma aha yani dhinaca amaanka oo keliya dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqanka waxbarashada isla markaana dhinaca amaankana waa taabanay isku mawqifna runtii waanu ka wada gaarnay in la wada ilaaliyo nabadda maxaan idhahdaa laga oro la ixtiraamo xuduuda noo dhexaysa qolo walbana maxaan idhahdaa sharcigeeda iyo nidaamkeeda ilaaliso ma ku rajo weyn tahay xiisadahaas inaan markale soo noqoxin ogeyn in dhowaan mar hore inaa heshiis wada gaadheen oo diri dhaba lagu saxeexay haddaana khaldanayn oo wafdi miisaan culus oo somaliland ka socday iyo wafdi dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo dowladda federaalka etoobiya ka socday oo heshiis aada u ballaaran oo isfaham guuda gaadheen haddana shaqaaqooyin badan oo baa intii ka dambeysay dhacay ma isleedahay way hirgelayaan wallahi kalsooni baanu ku qabnaa de horta heshiis in la wadagalo micnaheedu maaha inaan waxba aanay dhacayn oo heshiiskaba waxaa loo galaaba in la maareeyo wixii dhici kara marka runtii aad baan u kalsoon labada dhinac bayn laga dhaqangelin doono wixii heshiisya la gaareen maantii maantii horeba